Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland Axmed Xuseen Cumar ayaa ka hadlay caqabadaha haysta kalluumeysatada ku nool deegaanada Jubbaland. Wasiirka ayaana sheegay in xayiraadaha ka haysta dhoofka suuqyada caalamiga ay tahay dhibaato haysata kalluumeysatada. Axmed Xuseen Cumar, Wasiirka Kalluumeysiga ee Jubbaland, ayaa sidoo kale sheegay in isbeddelka cimilada iyo kalluumeysiga sharci darrada inuu yahay dhibaato weyn oo ay wajahayaan kalluumeysatada, wax soo saarkoodana hoos u dhac weyn uu ku yimid, isagoona intaasi ku daray in mowjadaha badda iyo dabaylaha ka dhashay isbeddelka cimilada ay khatar ku yihiin kalluumeysatada.
mudana madaxweyne xayiraadda xagga dhoofka naga saaran suuqyada caalamiga ah ayaa caqabad weyn ku ah kalluumaystada taasoo niyadjab weyn ee ku ah cid walba oo ku dhiiran lahayd maalgashiga fursadaha kalluumaysiga ee dalkeenna ganacsada soomaaliyeed ayaa ku dhiiran la maalgashiga sektarka kadib markii ay qaarkood oo isku dayey kala kulmeen khasaaro baahsan ayna waayeen cid ka kabta shaqadaas adag ama ku dhiirigelisa your excellency maqnaashaha siyaasad cad oo dowladeed oo lagu horumarinayo laguna dhiirigelinayo maalgashiga kalluumaysiga ayaa muddo badan caqabad ku ahayd wax soo saarka kalluumaysiga walow dhowaan wasaaradaha kalluumaysiga ee heer state ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo lagu dhiirigelinayo kalluumaysiga sida meelmarinta sharciga kalluumaysiga qaranka diyaarinta hagaha kalluumaysiga qaranka oo loo yaqaan national fisheries master plan dhismaha golaha maamulka iyo horumarinta kalluumaysiga qaranka iyo meelmarinta isbuuca kalluumaysiga oo sanadkii hore la bilaabay waxaase muhiim ah in dadaaladaas la sameeyey ay noqdaan wax taabo gala oo isku si uga faa'iidaystaan dhammaan kalluumaysatadeenna min raas kamboni ilaa raas caseyr mudana madaxweyne isbeddelka cimilada iyo kalluumaysiga sharci darrada ayaa dhibaato weyn ku haya wax soo saarka kalluumaysiga dalka oo hoos u dhac weyn ku yimid mawjadaha waaweyn ee ka dhasha isbeddelada cimilada iyo duufaanada ayaa khatar geliya nolosha kalluumaysatadeenna marar badanna sababa dhimashada iyo dhaawaca dhallinyaradeenna ka shaqeeya badda taas oo sababta in la aadi waayo badda muddo badan sidoo kale maraakiibta uga kalluumaysta sida sharci darrada ah ayaa sababa xaalufin khayraadka baddeenna taasoo keenta inuu hoos u dhac ku yimaado wax soo saarka kalluumaysatada mudana madaxweyne si looga gudbo caqabadahaas waxaa lagama maarmaan ah in la helo siyaasad dowladeed oo cad oo leh dhaqangal rasmi ah ee dalka oo dhan oo lagu dhiirigelinayo laguna horumarinayo wax soo saarka kalluumaysiga sidaas darteed waxaa muhiim ah in dib loo dhaqangeliyo hay-adihii iyo wakaaladihii dowliga ahaa ee dalkan lahaan jiray iyagoo la qaabeeyey qaab ay ula iyagoo loo qaabeeyey qaab ay ula jaan qaadi karaan hanaanka federaalka ee dalku qaatay iskudubaridka taageerada hay-adaha iyo dowladaha caalamka ugu talagaleen kalluumaysiga oo laga faa'iidaysto looga faa'iidaysto barnaamijyo muhiima oo ku salaysan siyaasadda dowladda halka ay iyagu hay-adaha ayaan ka wadaay u qorshayn lahaayeen qaab aan waxtar badan u lahayn kalluumaystadeenna taas oo micnaheedu tahay inaan ka leexanno waddadii aan muddo sannado badan ah wax ku soo wadnay